waad ifraamay horta waa ra'yi fiican nigmadu aad bay u fiican tahay aad baana loo barwaaqaysan yahay waxaa abaar abaar baa jira wadanka abaar baa ka jira amniguna aad buu fiican yahay laakiin caqabada waaweyn baa jira oo oo ku oo gudboon oo waxay tahay ciimadihii iyo nimanka badda ka shaqayn jiray maraakiib baa jira halakan adigu el haddii aad saa qofka dabaalan kara u tegi karo ee marayaan jilbihii bay qaateen jalaagihii bay qaadanayaan waxaa la sheegay maalin dhaweyn hadda intaan adigu ayaa dhaway afar beri ka hor inay xataa dhan xabad la soo dhaceen iyagoo marka caqabadahaasa taageen annagu marka ka maamul ahaan waxaanu waxaanu uga degaynaa nimanka maraakiibta wata haddii lagu arko mar dambe waxaas haday eebaha iyagoo ama ama meeshaan aragnay hadday yimaadaan wixii soo gaadhay iyagaa mas-uulka ah
waayahay idinku ka maamul ahaan inkastoo dhowaan lina soo magacaabay degmada maamul kale ayaa idinka horreeyay caqabadahana way jireen oo jariif ba-aan baa ka jiray ee degmada gumbax iyo hareeraheeda marka sidee wax uga qaban kartaan caqabada hore idinkaga horreeyey
anagu anagu waxaa wax kaga qaban karaa sida saraa aragnay anagu waa iska dhicinaynaa annagu awal gacmaha ka lahaameyno shalaagyaday qaateen jilbiyay qaateen anagu maamulka hore de warka ma hayno laakiin annaga haddeer u fadhiyi mayno annagu dadka shacabka la xubeynayo ama lamaatooda ah oo aatoo la baabi'inayo u dulqaadanayno waa iska dhicinaynaa inta tabarta waa iska dhicinaynaa aasa wax loo dulqaadan karo maaha maraakiibta talana dad shaksi ah baa iska leh aa wax doobina laakiin annaga maamul ahaan waa iska dhicinaynaa wasaaradda kalluumeysiga ma kala xiriirteen oo arrinta ma kala hadasheen oo ma u sheegteen caqabadaha jira wasaaradda kalluumeysiga waa la hadalnay waan u sheegnay caqabadaha ka jira waan waa la hadalnay waa la hadalnay waxay dheheen waxay dheheen war waada kusoo celinaynaa waana u sheegay waxay dheheen baaraha lambarada ku qoran bay dheheen noo sheega iyo meesha laga leeyahay mana wax lambara kuma qoran waa baala wadmadmadooda ah baara oo badbaa maraya mana halkaas kusoo marayaan waa ku muuqanaya laakiin wax lambara oo ka muuqda ma jiro
waaya marka waa imisa hadda tirada kalluumaysatada ee qalabkoodii lagala tegay
iyo ma xisaabi karno ma xisaabi karno dad badan baa lagala tegay maalin afraad hataa jilbihii nin jilbasoris oo miskiina ciyaalkiisa iyo darkiisa jilbihii ugu dabeen bay kuma kala kala tageen warar bay kala tageen maalin afraad bay kala tageen marka dhibanakan waa dhiban soo xiriirtay wax soo dirsadana ma naqan marka ka maamul ahaan anagu kolley gacmahana ka laaban mayno halkaastaa nagu sameeya kolle qoryo waaweyn bay wataan waa qori qori qori qori qori qori isu leeyahay annagu ka maamulaa kolle waa iska dhicinayna waxaa jira niyo abaaraha jira wadanka waxaa ka jira biyo la-aan iyo abaar baa ka jira waxaa iyadan ma aragno niyo waxaa iyada oo halakan oo aan ku aragnay ama soo danaya ama soo mara idin lama jiro abaarta marka intee in la-eg bay gaarsiisan tahay iyo soonaha kan wadanka horta abaar wadanka wadanka horta abaar buu badan yahay laakiin ilaah oo singaabo ilaa waadi khayr ilaa iyo meesha la dhaho caabiya ilaa bina ilaa iyo soola hurdiye handa waxaas wadanku waa abaar
waaya marka idinku deegaanadaasi ma tagteen oo xaaladda dadka ma u ma u kuurgasheen iyo afar casho baan wareegayay anaa wadankii soo maray kormeer baan kusoo maray wadanku waa noocaas wadanka waxaa laga qaylinayaa abaar iyo biyola-aan baa laga qaylinayaa iyo niyow qoogaa caafimaadki oo aan wareegin qoogaa caafimaadka waa la arag waxa iyad sheegtada oo qodaha ayadaa midna ma aragno ayada ma aragno
waayahay mar haddii dhowaan lina soo magacaabay baahiyahaasi sida abaaraha jariifka dhinaca caafimaadka oo gobolka uu ka liito iyo dhankii waxbarashada waxaasoo dhan idin hor yaallaan maxay tahay qorshayaasha aad ka damacsan tihiin iyo sida aada arrintan aada uga howlgeli kartaan iyo waxay ku fiican tahay meesha horta waxbarashadeeda waa heer sare waxbarashadu waa heer sare waa furan yahay adiga caafimaadka waxbarashada iyo meeshatan degmada iyagu waa shaqeynaya weliba aada buu shaqeynaya waxbarashadu aad buu shaqeynaysaa caafimaadka waa shaqeyn lakin wadanku waa abaar annaga ka maamul ahaan inta aanu qaban karno waan qabanayna maamulka si fiican buu shaqeynaya booliska ciidanka waajiba waa shaqeynaya haddii la qadarayo wasaaradihii waa shaqeynaya oo hadda waajiba xoreyo waa shaqeynaya gudoomiye hadda anaga gudoomiye waa maqan yahay aduu garoowaya dhul baada shaqo u aaday adeegu adeegu waa noocaas hadda ma fiicana laakiin iyagoo lama hayo waxaa iyada wadanka maraysa lama hayo waa aragnimo jiro
waayahay marka ka sokow marka hay-adaha laga yimaado oo kale gobolka waxaan la soconnaa kheyraadka ku tiirsan yahay waxaa ka mid ah beyada fooxa iyo sidoo kale wax soo saarka dhinaca kalluumeysiga marka ma jirta miyaa qorshe ah isku tashi wax looga qabanayo baahiyahaasi yaa sheegtay iyo waa jiraa isku tashi waa jiraa maydiyada waa jiraa waa runta badda walaala isku tashi waa jira laakiin baddii wacitaanka laga warramay badda caqabada taagan wacitaanka laga warramay laakiin xijyada waa jiraan xijyada xilligooda waa lasoo dhaafay maydiyada waa la rakay wadanku mayd waa leeyahay deegiu leeyahay wadanku waa laga yahay laakiin abaartu xooluhu qaybtiiyo launa waa ka warqabta xooluhu roobka meesha waa roob wadanku waa abaar waxaan uga baaqayaa dawladda iyo hay-adaha hawshaas khuseyso inay wadanka soo maraan oo wadanka dadka arkaan oo yimaadaan wadanku waa wadankoodii inay yimaadaan arkaan de wadanka la sogaan karaan la soo gaaraan waxaan ugu digayaa dowlad ahaan iyo kan hay-ad ahaanba ma garad Mhm.